guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo maanta la hadlayay xubnaha golahaasi ayaa dib u milicsaday khudbadii uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo shalay u jeediyey xildhibaanada golaha shacabka waxaana uu carabka ku dhuftay in madaxweynuhu uu ku xadgudbay qodobo ka mida dastuurka islamarkaana uu meesha ka saaray jiritaanka aqalka sare madajeedinta madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku sheegay waajibaadka madaxweynaha jamhuuriyadda saaran kan ugu muhiimsan inuu yahay ilaalinta dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka weyda hase yeeshee isla khudbadiisa dhexdeed wuxuu si layaab leh ugu xadgudbay dastuurka dalka haddaba hadaljeedintiisa waxaan ka soo qaatay dhowr weerood oo gaf ku ah sharci kow madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shaacabku waa aasaaska nidaamka dowladnimadeena dowladnimadeennuna waa golaha shacabka halkaas waxaad ka arkaysaan madaxweynihii sharcigii oo dhan inuu tuuray oo golaha shacabku haddee waxa weeye ma aha ma aha dowladnimadeena ma aha waa aqal ka mida baarlamaanka soomaaliya laba madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacabka waa hay-adda ugu sarraysa ee matalaada shacabka soomaaliyeed oo aad tihiin wakiiladii shacabka soomaaliyeed ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowla goboleedyada saddex madaxweynuhu wuxuu yidhi golahani golaha shacabka wuxuu wakiil u yahay dowla goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed go-aanadaad gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo waana sida caalamku u shaqeey cabdi xaashi ayaa dhinaca kale sheegay in baarlamanka soomaaliya uu ka kooban yahay laba aqal oo kale ah golaha shacabka iyo aqalka sare kaasoo matela maamul goboleedyada dalka waxaana sida uu hadalka u dhigay uu madaxweynaha soomaaliya ugu baaqay inuu ilaaliyo dastuurka madaxweynuhu miyuusan ogeyn in dalka uu madaxweynaha ka yahay yahay dal qaatay nidaamka federaalka oo ay tahay inuu yeesho laba aqal oo hal baarlamaan kuwaasoo ah golaha aqalka sare iyo golaha shacab madaxweynuhu haddii uusan akriyin dastuurka dalka waxaan u soo jeedinayaa inuu akriyo si uu u ogaado qodobada soo socda kow qodobka konton iyo shanaad ee dastuurka kumeelgaarka ee qeexaya baarlamaanka federaalku inuu ka kooban yahay laba aqal oo kala ah golaha shacabka iyo aqalka sare laba qodobka lixdan iyo koowaad tirsigiisa saddexaad iyo toddoban iyo koowaad ee dastuurka ku-meel gaarka oo qeexaya in aqalka sare uu matalo danaha dowla goboleedya dowla goboleedyada iyo ilaalinta nidaamka federaalka saddex qodobka siddeetan iyo sagaalaad ee dastuurka ku-meel gaarka oo qeexaya doorashada madaxweynaha in ay dooranayaan labada aqal ilowsha dhowna inagu soomaaliya ilaaliyo hadalka guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa daba jooga khudbadii uu madaxweynaha soomaaliya shalay u jeediyey golaha shacabka kahor intaanu u ambabixin magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeenna wax walba waxay leeyihiin aasaas sartaanaan ku jirno haddii aysan jirin udubdhexaadkaan uusan jirin uusan aasaas lahayn ma dhismi karo marka dowladnimadeennu waa idinka waa golaha shacabka wey golaha shacabka waa hay-adda ugu sarraysa ee matalaadda shacabka soomaaliyeed oo shan iyo toban milyan ah oo aad tihiin wakiiladii shacabka soomaaliyeed oo ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada go-aamadaad gaartaanna ma aha waxaad ku gaarteen shakhsiyan waxaad rabtaan iyo magaalada muqdisho aad joogtaan go-aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matashaan ugu dambayntii madaxweyne farmaajo ayaa xubnaha golaha shacabka ku wargeliyey in dib uu ugu soo celin doono go-aanada ka soo baxa shirka dhuusamareeb ee ay wada gaaraan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada si ay iyaguna uga qaataan kaalinta kaga aadan sidaad la socotaan waxaa lagu balansan yahay in laysugu noqdo oo laysugu tago magaalada dhuusamareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan xanaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo waxaan mar kale idiin caddaynaya maclamaa aad tihiin codka shacabka oo aada matashaan ummadda soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed go-aankaa gaartaanna waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aada uga qaadataan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho